Wasiirka Caafimaadka Maamulka Koonfur Galbeed ayaa xarigga ka jira isbitaal cusub oo lagu magacaabo Isha kaasi oo lagu daaweyn doono dadka adeegyada caafimaad u aadi jiray dalka dibadiisa. Hariijarka isbitaalka ayaa waxaa ka soo qayb galay bahda caafimaadka, dhalinyarada, haweenka iyo marti sharaf kale. Wasiirka Caafimaadka Maamulka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Cismaan oo xarigga ka jira isbitaalkan ayaa ka warramaya adeegyada uu qaban doono isbitaalka.
cad weyn ayay ii tahay in maanta oo magaalada baydhabo lagu soo kordhiyo isbitaal cusub isbitaalada kale baydhabo ku yaalaan wuxuu ka duwan yahay isbitaalkan wuxuu ka shaqeynayaa lafaha iyo adeegyada caafimaad dhan isbitaalada kale qabanayana asana waa qabana in reer baydhabo u fahmin in lafaha keliya ka shaqeyna waxaan rabaa marka isbitaalkan adeeg kasta oo caafimaad diyaar u yahay isha isbitaal in loo imaado adeegaasina insha allah dhaqaatiir oo soomaali ah oo aqoon leh dalkan wax u baratay iyo dhaqaatiir ajanabi ah joogto aqoontooda aad u fiican marka bulshada reer baydhabo waxa uu baaqaynaa in isbitaalkan ay ku soo xirmaan ay imaadaan saacad kasta habeen maalin loo shaqeynaa isbitaalka insha allah adeegyada caafimaad isbitaalka waa loo dhan yahay dadka hadlaya waxaa laga yaabaa inay dhaheen lafaha lafaha keliya maahan maamadii fool haysaba waa imaan kartaa umulsaa joogto dhaqaatiir badanaa joogto daawooyin fiicanaa laga helaa marka waxaan rabaa inaan mahadceliyo xildhibaan bashaaro oo ay ogaatay baahida degmada ka jirto dhanka caafimaadka in lagu soo kordhiyo adeegyada kale dhan seen bay ka yihiin marka iyada waxay dheer tahay lafaha marka waxaa laga yaaba dhaktarka intuu ka hadlaya lafaha keliya uu ka hadlay iidan xildhibaanada aaday u mahadsan tahay baahin haysayd wasaaradda caafimaad ahaan dhakhtar lafa oo ku takhasusay magaalada baydhabo maadaama la keenay wasaaraddan ay rabtay in mar dhow dhakhtar lafaha ay geyso isbitaalka weyn bay regional marka xildhibaanadu anaga horumartay marka iidan waa u mahadcelinaynaa Isbitaalka ayaa meesha ka saari doona baahidii caafimaad yari ee ka jirtay magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaado.